gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir mudane cabdicasiis cusmaan maxamed ayaa maanta daahfuray tababar kor loogu qaadaya xirfadda howlwadeennada ka shaqayn doona barnaamijka diiwaangelinta dadweynaha shaqaalahan ayaa si gaar a uga howlgeli doona degmada shangaani ee gobolka banaadir oo isbuucan laga bilaabi doono diiwaangelinta dadweynaha agaasimaha waaxda dadhigista dowladda hoose xamar cabdirashiid ayaa ka hadlay tababarka maanta loo furay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda dadhigista shaqaalaha halkan fadhiyo waa shaqaalaha wejiga koowaad ka shaqey doono diiwaangelinta dadweynaha aan maaragtay gobolka banaadir uu ku dhawaaqay dhammaadkii bishii hore waxayna ka howlgeli doonaan hadda si gaar ah degmada shangaani oo asbuucaal aan ku bilaabeyno diiwaangelinta dadweynaha waa u xulanay degmada aan tusaale ahaan ama maaragtay sambal ahaan aan u qaado doono wejiga koowaad shaqaalahan maadaama adeeg cusub ama diiwaangelin ama bili-aadan dadka loo diraayo ay u baahan yihiin xafiiska ama institutionada ay ka socdaan in wax lagu shubo bili-aadanku marka qaar waxaan dhahnaa waa iska software oo kale wixii aada u sheegto haddaada wax u sheegin haddaada jidin aada jihaynin haddaada maaragtay habaraac iyo haga aada siinin waxaa waaye wixii isaga ay la tahay ama suu wax u arko isaga wax ku cabirana berina waxa aad maaragtay kula xisaabtanto ma maaragtay meesha ma imaanayaan oo waxaa u sheegto ma jirto waxaan u dhiibtana ma jirto mudal gudoomiye dadkan waxaa lagu tababari doonaa tababarkan intuu noo socdo habraaca guud ama hagaha guud diiwaangelinta dadweynaha maaragtay adeegsiga systemka oo digitaalka ah oo la rabo dadka in lagu diiwaangeliyo si lamida adeegsiga agabyada oo wax lagu diiwaangelinayo kala duwan si lamida xog dhowrista iyo maaragtay in xogta muwaadinka laga qaadayo waxaa lagu tababari doonaa waxa ka dhalanayo xogtaas iyo mas-uuliyadda ka saaran iyo xogtaas sida uu dhowri lahay iyo sirteeda iyo ahaanshaheeda habdhaqanka guud ee muwaadiniinta lagu dhaqmi doono in wax laisku sheego waa waa dareensannahay dad naga aqoon badan inay ku jiraan laakiin haddana xaafiiska hagihiisa iyo habraacyadiisa u yaalla in in maaragtay dadka wax lagu kordhiyo waxna la baro wax loo sheego si guud public awareness la siiyo oo maaragtay aqoon guuda ama maaragtay oritation guud kadibna dhibli loo soo galo xafiiska habraacyadiisa iyo waxa u yaalla in in maaragtay lagu tababaro waxaan ka rajeyneynaa in tababarkan ka soo baxo wax qurxoon waaxda daddhigista dowladda hoose ee xamar ayaa ku howlan dardargelinta barnaamijka diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir oo dhowaan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale